madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ka qeyb galay shir madaxeedka lix iyo labaatanaad ee aan caadiga ahayn ee dalalka urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bariga afrika oo iig loo soo gaabiyo shirkan ayaa si gaara diiradda loogu saareeyay xiisada dagaal ee ka socota bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo d r c halkaas oo xaalad dagaali oo sii xumaaneysa ah ay ka jirto madaxweynaha soomaaliya ayaa shirkan ka qeyb galay si uu u muujiyo walaaca uu ka qabo xaaladda d r c waxa uu ku booriyey dhinacyada ishaya inay si shuruud la-aan ah u joojiyaan colaadda ayna dib ugu laabtaan miiska wadahadalka si loo helo xalkii loo baahnaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu shirka kaga hadlay waaya aragnimada dalka soomaaliya ee colaadaha sokeeye waxa uuna sharaxay cawaaqib xumada ay keeni karto haddii la ilaawo xuquuqda aadanaha iyo badbaadinta shacabka waxa uu madaxweynuhu sidoo kale uu soo jeediyey in la ilaaliyo dadka rayidka ah iyo xarumaha diblomaasiyadda isaga oo diiradda saaray in arrimahan ay waafaqsanaan doonaan xeerarka caalamiga ah iyo xuquuqda aadanaha madaxda ka qeyb galay shirka ayaa waxaa isla qaateen in la qabto shir deg deg ah oo ay ka qeyb galayaan madaxda iig iyo urur goboleedka horumarinta koonfurta afrika oo s a d c loo soo gaabiyo si si qoto dheer looga hadlo colaadda sokeeye ee d r c shirkan oo ahaa mid muhiima ayaa loogu talagalay in lagu falanqeeyo xaaladda amni iyo xasilooni ee bariga afrika gaar ahaan d r c waxa uuna horseedi karaa in la helo xalal waara oo lagula tacaalayo dhibaatooyinka ka taagan gobolka madaxweynaha soomaaliya ayaa ka mid ahaa hogaamiyayaasha u taagan nabadda iyo xasiloonida gobolka taas oo ka turjumaysa doorka muhiimka ah ee soomaaliya ay ku leedahay arrimaha gobolka